waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali israa'iil iyo maraykanka ayaa ku heshiiyey qorshe lagu soo afjarayo dagaalka khaza laakiin madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in haddii ay xamaas diido qorshahan ay kooxdan mintidiinta wejihi doonto cawaaqib xun xamaas ayaa dhankeeda sheegtay inay ka fiirsanayso hindisahan haddii ay xamaas aqbasho hindisahan wuxuu ku baaqayaa in dadka la afduubay ee weli la haysto si deg dega loo sii daayo waxaana loo qabtay xamaas toddobaatan iyo laba saacadood kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo ku dhawaaqay qorshaha nabadda khaza oo ka kooban labaatan qodob waxaana taageeray ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu kadib wadahadal nabadeed oo uu washington kula yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu magaalada washington d c madaxweynaha ayaa sheegay in heshiis qarka loo saaran yahay tan ayaa qayb ka ah ayaa la yidhi qorshe lagu soo afjarayo dagaalkan ku dhowaad laba sano u dhexeeya xamaas iyo israa'iil hindisahan ayaa lagu doonayaa in la haystayaasha waa dadka afduuban ee haray ay xamaas toddobaatan iyo laba saacadood gudahood ku sii dayso marka israa'iil ay aqbasho qorshahan master netanyahu ayaa ku dhawaaqay in qorshahan uu yahay tallaabo muhiima oo hore loogu qaaday in dagaalka lasoo afjaro iyo in waddada loo xaaro sidii nabad loogu soo dabaali lahaa bariga dhexe waan taageersanahay qorshahaaga lagu soo afjarayo dagaalka khaza oo lagu gaarayo ujeedooyinkayagii dagaalka waxaa dib loogu soo celinayaa dadkii la haystay oo la afduubtay lana burburinayaa awoodda militari ee xamaas iyo doorkeeda siyaasadeed waxaana la xaqiijinayaa in khaza aysan weligeed dambe khatar ku noqon israa'iil ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha israa'iil ilawareedyo siyaasadeed ayaa aljaziira u sheegay in saraakiisha xamaas ee ku sugan dooxa lala wadaagay hindisaha aqalka cad ka soo baxay ayna ka fiirsanayaan haddaba muxuu hindisahan yahay maxaase ku qoran hindisahan wuxuu ku baaqayaa xabad joojin deg dega in dadka xamaas ay afduubatay ee haysato iyo maxaabiista falastiiniyiinta la isdhaafsado in israa'iil ay tartiib tartiib uga baxdo khaza xamaas hubka laga dhigo dowlad ku-meel gaara oo beesha caalamku maamushana halkaasi laga dhiso waxaa sidoo kale hindisaha ku qoran in si deg dega gargaar loo gaarsiiyo khaza wuxuu qorayaa in xamaas aysan wax doora ku yeelan maamulidda khaza dadka reer khazana aan lagu khasbin inay khaza ka baxaan qorshahan waxaa sidoo kale ku jira in guddi loo bixiyey guddiga nabadda ay kor joogteeyaan hirgelinta hindisahan si loo xaqiijiyo in dadaalkan uu guulaysto qorshahayagu wuxuu ku baaqayaa in la abuuro hay-ad cusub oo caalamiya oo kor joogtaysa qorshahan guddiga nabadda ayaannu u bixinay ayuu yidhi guddigaas waa magac qurux badan aniga igama imaan codsigan ee waxaa iga codsaday inaan hogaamiyo madaxda carabta iyo israa'iil marka waxaa hogaaminaya aniga oo ah donald j trump oo ah madaxweynaha maraykanka master trump ayaa sheegay in guddiga uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee britain tony blair waxaa sidoo kale jiri doona ciidan nabad ilaalin oo caalamiya oo ay hogaaminayaan dowladaha carabtu ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa ku raacay hadalkan madaxweynaha haddii guddigan caalamiga uu guulaysto waxaan si joogtaa u soo afjaraynaa dagaalka israa'iil way ka soo baxaysaa iyadoo hadba ku xidhan hadba inta hubka dhigistu la eg tahay laakiin waxay joogtaynaysaa aagaga ammaanka lagu sugayo mustaqbalka ayuu yidhi waxaa sidoo kale jira qorshayaal dib loogu soo celinayo maamulka falastiiniyiinta markaa dibu habeyn lagu sameeyo si awoodda khaza ay ula wareegaan una maamulaan xataa waxaa ku jira qorshahan in gogol loogu xaarayo sidii mustaqbalka loo abuuri lahaa dal madax bannaan oo falastiiniyiintu leeyihiin qayb ka mida qorshahan ayaa waxaa ka mid a in maraykanku dibudhigis ballaaran ku samayn doono khaza taasoo ka duwan hadal uu madaxweyne trump ku dhawaaqay bilowgii sanadkan oo uu ku sheegay in maraykanku la wareegi doono khaza kana dhigi doono meel dalxiis oo qurux badan oo uu ku tilmaamay rivieradii bariga dhexe riviera waa xeebaha lagu dalxiis dalxiise ee ku teedsan faransiiska iyo dalka talyaaniga laakiin qorshahan ayaan xilligan la joogo aad u kala caddayn mise netanyahu ayaa sheegay in qorshayaasha madaxweyne trump ay waafaqsan yihiin shantii mabda ee dowladdiisu rabtay inay fuliso si dagaalka loo soo afjaro maalinta xamaas laga takhalluso dhammaan dadkiina laga haystay ee la afduubtay ee nool iyo kuwa dhintay dhammaan waa in si deg dega loo soo celiyo xamaas waa in hubka laga dhigo khaza waa in laga dhigo meel militari ka caagan israa'iil ayaa maamulidda amniga haynaysa tan ugu dambaysana khaza waxay yeelanaysaa maamul shibil ah oo aysan maamulayn xamaas iyo maamulka falastiiniyiinta midkoodna dhanka kalena weli waxaan caddayn waxa jawaabta xamaas ay noqonayso maer trump ayaa sheegay inuu maer netanyahu ku taageerayo wax kasta oo ay sameeyaan haddii xamaas ay diidda qorshahan waxaan maqlayaa in xamaas ay iyaduna rabto qorshahan oo raalli ka tahay waana wax fiican waxaan isleeyahay jawaab fiican ayaanu heli doonaa haddii taas la waayo netanyahu waxaan siinaynaa taageero buuxda ayuu yidri israa'iil ayaa u muuqata inay iyadu taageersan tahay qorshahan inkastoo xamaas ay hore u sheegtay ama laga dhadhansaday inay ogoshahay inay ka fadhiisato ama gacanta kala baxda maamulidda khaza kooxdan mintidiinta ayaa mar walba waxa ay diidi jirta inay hubka dhigto taasoo ahayd midda uu ra-iisul wasaaraha israa'iil wakhti dheer dalbanayay si xabad joojin loogu dhawaaqo dagaalkana loo joojiyo wuxuu sheegay in wixii ka dambeeyey weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar labadikunyolabaatanyosaddexdii sida hadalka uu u dhigay cadowgiisu ay barteen cashar adag israa'iil ayaa khaza duqaynaysay wixii ka dambeeyey weerarkii oktoobar taasoo uga sii dartay colaadda wakhtiga dheer u dhexaysa israa'iil iyo falastiiniyiinta sida laga soo xigtay dowladda israa'iil kun iyo laba boqoloo qof oo ay ku jiraan soddon carruura ayaa lagu dilay weerarkii oktoobar waxaana la afduubtay laba boqoloo qof wasaaradda caafimaadka khaza ee falastiiniyiintu maamulaan ayaa sheegtay in dad ka badan lixdan iyo lix kun lagu dilay khaza wixii ka dambeeyey bilowgii colaadan u dambeysay haddana israa'iil ayaa lumisay taageerada dalal badan oo aad hore u taageersanaa israa'iil gudaheedana dibadbaxayaal ayaa ku baaqaya in lasoo afjaro xasuuqa israa'iil ka wado khaza dadka la afduubayna la sii daayo madaxda caalamka oo ay ku jiraan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha u k k stamer iyo dalal kale oo ay ku jiraan talyaaniga ayaa soo dhoweeyey qorshahan cusub maamulka falastiiniyiinta ee ka taliya daanta galbeed ayaa dhankooda soo dhoweeyey heshiiskan qorshahan u dambeeyey dhanka kalena waraysi uu barnaamijka afka carabiga ee s b s ta siiyey wasiirka arrimaha dibadda maamulka falastiiniyiinta versan akhabakiyan ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalka lagu soo afjarayo dagaalka sida ugu dhaqsaha badan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho